madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa dhowaan dhagax dhigay mashruuc ay wadato dowladda turkiga kaas oo xarun diyax gacmeed iyo xarumo kale laga hirgelinayo degmada warsheekh ee gobolka shabeellada dhexe qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada muqdisho ayaa sheegay in mashruucan uu yahay mid lagu marin habaabinayo shacabka soomaaliyeed islamarkaana wax faa'iide ah uusan ugu jirin bulshada iyaga oo xusay in durbaba ay la kulmayaan dhibaatooyin la xiriira fulinta mashruucaasi waxaa sidoo kale dareen care leh ka muujiyay dhalinyarada magaalada kuwaas oo ku tilmaamay in madaxweynaha uu ku fashilmay dayactirka wadooyinka burbursan ee caasimada dalka ee magaalada muqdisho dhanka kalena uu dhagax dhigay mashruuc la yaab leh oo ah xarun dayax gacmeed dhalinyaradan ayaa in madaxweynaha uu ku jiro rayo islamarkaana uusan weli ka bixin as-aaska hoose ee gobolka banaadir goob dayaxgacmado oo dhagax dhigi rabaa oo ku taal warshiikh madaxweyne riyama ku jiraa waxaa noo dambaysa warshiikh iyo dhagaxdhigo iyo dayaxgacmada maba qabnee wadoodhinka jaban kaliyaha naga dhiso taartaa la gaara bal taas waxaa waaye kobyaaba naga go'ay xan aadnaa xagga nin koba ka go'ay ma socdaa horta koba aantu istan marka hore soo baa go'an waddadii waxaa go'an daa la kuuranyaa jidka shaqaalaha iyo idinku isku xidhaysaa go'an ha la gaaro aan koba gadanno koba anaga maqan kuwaan ku socdana maqan aan gaarno madaxweynaha tan u muuqdo madaxweynaha asu baawru ku socdaa ninka magaalo jooga oo bajaajlaha canshuur ka qaad aniga waa meesha ku rafaas aniga waaye waxaa loo baahan yahay horta bal horta bal tansuka aan ka shaqa aan ka howlgalno habboonashata horta ha habboon xasa habboonaa horta horta horta la gaaro bal ha la gaaro taas dagaal qabi waa lagu jira dagaal kale waa lagu jira horta ilaahayna qaboojiyo oo taas ha la gaaro laakiin waxaan dhihi lahay bal horta middan nalka noo dhow aan ka howlgalno dayax gacmeed taas waa riya aan gaarin waqtigeeda heer wuxuu marayaa uu dayax gacmeed oo dhagax meeluu dhigay gobolladiiya waxay maraysaa heer halkii malmalaada toddoba door la goda halkii malmalaada dayax gacmeed iyo villaa ku jirtaa rii beenaa ku jirtaa taas horumar uma arag taas horumar uma arag annagii baan u jeedaaba oo saliidaan waxaan ku marsanaan laanahayba sheeko beenuu ku jiraa madaxweynaha qof albaxmaal baran albakar ma u gudbi karo hadda qaybta hoose asaasigiiyaaba ka bixi lahanaa samaan
shacabka ku nool magaalada muqdisho ayaa dareensan in la iska indhatirayo baahida dhabta ah ee ka jirta dalka mashruucan dowladda turkiga ay ka wado warsheekh ayaa loo arkaa mid boob ku ah kheyraadka ummadda soomaaliyeed